waxaan raacin doonaa haddii alla idmo gabay la yidhaahda magaciisa quduro waxaan tiriyey labaiyo siddeetankii toban sanay kala horreeyey wuxuu ahaa aadmiga ninkii aan qudh bixinayn qabriga aadin qorraxdii dhacda iyo waa beryaba qaab hor lou imane dadka qaar wixii jira si dhaba uma qorayaane qisadii runta ahayd inaan qalin ku beenayno waa quduro taariikhdoon qalad ka sheegnaaye qaran xor u dagaalamahayoo cadow u qiiraysan oo quursi diiday oo halgamay calan inuu qaato dabadeedna qori caaladii qubaya dhiiggooda in qaxooti lagu ceeliyaa ma aha qaynuune qaladka iyo gefkaa weyn dad qaba qooqna lagu laayey oo gaal quwad iyo maal ka badan qaatay baradooda quruumuhu inay caawiyaan waa dastuur qoran haddaad tahay qof weyn oo ra'yi leh oo xilqabanayo oo aadan qaraabkaagan lumay hawl u qabanaynin ma qabowda weedh xumi kolkay qooni kugu taale inaad qadaf u sii geysataan maaha qaynuune qabridahraa waagaan jirray iyo qaali iyo laago qoraxay markaa niille iyo ceelka qala diida gawyaha nogbeed maalintaan qalow ku maalaynay qarqarraha bullaale iyo markaan jarar ku qooqaynay qallaafe iyo markii aan goday qaalma roganaynay qorra iyo markii aan daawadiid qaabka shumanaynay midna nooma kala qaybin jirin dheef qaraamadeh aadmigana waa u qurux badnayn qayrkaan nahae qabar nagu gandoodaanna helay tii allaa qoran adduunkana khasaaraa ka dhaca qabiya maandhaafe qardoofuhu waqiis buu ahaa laysqardabadayne quruucda iyo damaacigaa badnaa laysku qoonsadee qaatilu naf baa jiray ilaa sabanka qaabiil shanta qaardood waxaa ka riday qaylad iyo buuqa qumbulad iyo sawaariikhda iyo qaraxa naabaalka waxaa qamarka guud iyo hawada qalabka loo saaray waa quud nin haysta iyo mid raba inuu ka qaataaye ama qaab gumaysigu bartay iyo waa qoqoba riixi annagana markii nala qabsaday waa qiraal dhigan ma qarsoona reer yurub markayna qorsheeyeene afrikaanka qoyskii ku jiray qaybta nagu raaciye nasiibka axmaar nagu quflay cunaya qayliine qalin iyo siyaasad iyo dastuur kuma qancayaane nabadna kuma qadeeyo ee xarbuhu kubana weeyaane qawdaa intaa lagu hayaa qawrac iyo layne qasab iyo colaad baan ku baray hilibka qayliine qabayarada waa kay cuntay ay qunugu le'deyne kolkay qaaba qawsayn tagto yay qolow yeedhaane intuu qaba shahiid cadowgeyagu ee qabriga aaday qarnigii guray iyo haddeer sida qiyaastiia qurbaxaashu waa laba milyuun amase qaar dheere inaan calan qorshaynaan rabnay ee laguma qooqayn goobadniba inay qaal tahay yaa loo qisaas galaye rag buuse qaamuudkiisii galaye looma qiil heline qadarkii allahan weli xornimo soo qumaatiin inkastoo wax gebinahoo qadaran quudku naga leexshay inkastoo dad baa nala qabee ragu qabbaanayo inkastoo qabiil nagu dhex jiro hoosna kala qaybshay haddana quusi way naga fog tahay saan u qanacnaaye qur'aanka iyo waxaanu aqrinaa qowlka ee bahaye qurun iyo xumaan uma oggolin diinta qaalka ah rabbiyow noo qareen waxaannu nahay qoonku aaminay oo qaadirnimadaada weyn nagaga qaadgaalka